magaalada muqdisho waxaa ka howlgala ciidamada nabad sugidda kuwa booliska iyo weliba ciidamo kale oo gaar ah oo dowladdu ay leedahay waxaa ka shaqeeya dhammaan saldhigyada booliska ee magaalada haddana waxaa muuqata in amnigu dabacsan yahay iyadoo magaalada ay ku soo laabanayaan kumanaan kun oo qof oo ka imanaya gudaha iyo dibadda dalka oo isku hadlaynaya amniga magaalada toddobaadkii horena laba qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay ku dhinteen toban qof in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen haddaba maxaa ka khaldan amniga muqdisho sideese lagu hanan karaa amni buuxa haaruun macruuf ayaa haddaba arrintaasi ku eegaya warbixintan mas-uuliyiinta magaalada muqdisho waxay aaminsan yihiin inay wax badan ka dhiman tahay hanashada amniga buuxa ee magaalada duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed tarsan ayaa iga warramay waxa ka qaldan amniga magaalada amniga muqdisho wax ka qaldan ma jirto laakiin dhibaatada ka jirta adduunka ee argagixisadu ay ku hayso hadday noqoto wadamada horumaray ee yurub iyo maraykan iyo dalka america iyo wadamada carabta dhibaatada ay ku hayaan argagixisada caalamiga ah ayaa muqdishona ka jirta dhibaatadu marka waxaa weeye awoodda ay caalamka kale leeyihiin amase capacitiga xaggooda amni amase xagga qalab ama xagga technoloji ama xagga dhaqaale ee adduunkii kala haystaan magaalooyinkii kala haystaan muqdisho ma haysto waad garan karaysaa marka amnigii magaalada laba milyan gafar ay ku noosheeda amnigeedii in la ilaaliyaa la rabaa waa gartay marka awooddiinu hadda intee bay la-eg tahay qorshihiinna muxuu yahay mas-uuliyadda la saaran waxaa weeye in amniga shacabka muqdisho ku nool iyo shacabka soomaaliyeedba in amnigooda iyo iyo hantidooda iyo dhiigooda iyo sharafkooda iyo karaamadoodaba la badbaadiyo waa mas-uuliyad waajib nagu ah in arrintaas laga shaqeeyo tiina waa laga shaqaynaya laakiin waxaa weeye qaraxyadaas way dhacan laakiin haddaad fiirisid casualtiga ka dhaca ee muqdisho qaraxyadiisa iyo midka baqdaad haddaan isbarbar dhigno amase midka ka dhaca afghanistan ama midka syriya ka dhacahaya ama midka bakistan ka dhacahaya had iyo jeer kan muqdishooda aada uga yar laakiin muqdisho waxaa weeye anagu waxaan haysanaa yani meel uun wixii qalad ah wixii dhaca oo xumaana la raadinayo wixii wanaag ka dhacay sanadkii iyo barkii lasoo dhaafay muqdisho siday isu bedeshay xag wanaag xag amni xag horumar xag dhismo xag nololeed xag rajo yani kama hadlahayaan idaacadihii kama hadlahayaan saraakiisha amnigu waxay sheegeen inay caddayd in qaraxyadii dhowaan dhacay laga soo abaabulay gudaha magaalada duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed tarsan ayaa ka warramaya shaki kuma jiro shaki kuma jiro in muqdisho laga abaabulo qaraxyada sababtoo ah dadkani dadkan wax isdilahaya dadka dilahaya ama isqarxinahaya waxay ku nool yihiin guri ku yaala degmo kamid ka tirsan degmooyinka muqdisho gurigaasu kasoo kacahaya waxaa laga yaabaa garaash baabuurka qaraxa lagu rakibaa in garaash ku yaala magaalada lagu dhex rakibo ayaa ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa baabuurkii oo qaraxii ku rakiban oo magaalooyinkaas kale ka yimid dariska naa ah sida afgooye ama marka ama ka yimid in uu magaalada soo galaa laga yaabaa marka waa dhici kartaa ha saraakiisha amnigu waxaa kaloo ay sheegeen in xaafadaha ku yaalla cirifka magaalada ay u nugul yihiin inay soo galaan dadka maleegaya qaraxyada sida dayniile iyo hurwaa guddoomiyaha degmada hurwaa cumar cabdulle axmed cumar jacfaan ayaa iga warramay sida uu arrintaasi u arko haddii saa la yidhi annagu waxaa leenaha arrintaasi waa waa waxaan jirin nimankays abaabulayahay waxa weeyaan waxay ka gaalaabdaan ama meel bannaan ah ama meel ay ku dhuuma karaan hurwaayna dee waa meelo kooban oo dadkeedu iswada yaqaan waa gartay marka hadda haddii dhalinyara ay soo gasho deegaanka guri ay iska kiraystaan ay wax ka abaabulaan waan ogaan karaa miyaad leedahay oo qaab aan ku ogaano ayaa jira si fiican dadku marta waxay dee lagu ogaanaya dadweynehi iyagaa gartay dantooda oo shaqaynaya oo maahan macnaha meel oo maaragtay hadeer beriga wax la qarinaya ama iyaga lala shaqaynayay ma ahan hadda marka habkeed ku ogaan kartaa haddii hadda dhalinyaro ay soo gasho magaalada degmada hurwaa waxaa lagu ogaanayaa dee waxaa samaysan maamulka degmada dhamaystiray waxaa shaqaynaya hayaalii dawliayadan waxaa shaqaynaya bulshadii waxaa shaqaynaya boliiskii iyo nabadsuudii iyo sirdoonka intaba marka wax qarsooni kale ma lahay ciidamada amniga ee magaalada muqdisho ayaa muddo markii la joogaba howlgallo qabqabasho ah ka sameeya magaalada taasi oo horseeda in la qabqabto boqolaal qof kuwaasi oo baadhitaan kadib lasoo daaya badankooda hurwaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay ka dhacaan howlgalladan guddoomiyaha degmadaasi cumar cabdulle ayaa ka warramaya dad badan baa la qabtay maalin gudaheeda ayaa kontan iyo dhowr qof xataa la qabtay maalin dhowr howlgaloo la sameeyey dad badan baa lagu qabtay se dadku moogtahay waxa weeyaan waxaan u gudbinaa anagu c i d iyo xafiiska nabad sugidda labadaasaa loo qaybiyaa waa gartay laakiin guddoomiye meesha lagu qabanayo dadka intaas la eg maalin walba waa meel aan amnigeedu sugnayn soo maa ma noqon karto de meel amnigeeda waa se haddaan amnigeeda sugnayn maxaa loo qabanaya see loo qaban kara amnigu waa waxa wax qabta wax ogaana wax maaragtay controola marka controolku hadduu mar saas joogto u ahaadana ee amni taasaaba keenaysa xaafado ka mid a magaalada muqdisho waxaa toddoba bilood ka hor laga bilaabay barnaamij tijaabo ah oo lagu magacaabo darisaynta xaafadaha kaasi oo laga bilaabay degmooyinka xamarweyne shangaani waaberi boondheere iyo xamar jajab waxaana muuqata calaamadii ugu horreeyey inay muujinayaan horumar laga sameeyey barnaamijkaas oo ujeeddooyinkiisa ay ka mid ahaayeen in dadweynuhu ay iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan wixii amniga wax u dhimaya maxamed cali axmed waa guddoomiyaha degmada xamar jajab oo ka mid ah degmooyinka uu ka dhaqan galay barnaamijka darisaynta annaga waxaan ka samaynay todoba bilood ka hor ayaa waxaan samaynay darisayn yacni in qof walba dariskiisa uu ogaado telekoob rasmigaa la sameeyey telekoobkaas rasmiga oo la sameeyey yani deegaanka inta ku nool qofka yani dhab lab iyo dhadigka wuxuu yahay inta qoysa ku nool gurigiiba yani registrationay noogu jiraan marka ma dhacaysa marka in qof aan deegaanka deganayn yani inta iska soo galo wuxuu rabo iska sameeya ma dhacayso marka dadka xaafadda degani waxay sameeyaan degmada degani waxay sameeyaan waxa degmada ku cusub ayaga ay rumeys kasoo bixiyo qof walba qof usoo hoyaadaya qofka u imaanaya martida ay soo booqanayo gurigiisa information kasoo bixiya sidaas iyo sidaas ayaa qofkaana noogu yimid ayuu dhahaa intaas beriyo nala jooga markaas waa la waa la record garaynaa mataqaana qofka magaciisa iyo qofka damaanada ka ah ee markaas ugu imaanaya waa gartay laakiin haddii dhalinyaro ay iska soo gasho degmada guri ay ka karaystaan guriga wixii ay doonaan ay ku qabsadaan qorshe kasta ay ku qorsheeyaan ama ay ku maleegaan qaab adinka aad ku ogaan kartaan miyaa jira waxaa jirta as example aan usoo qaadanaa laba maalin kahor maalintii jimcada ahayd ayaa waxaa dhacday guriga khamiistii ayaa lasoo degay guriga saddex wiiloo dhalinyaradaa soo degtay markay soo degeen waxay wataan saddex jooradi iyo shumac iyo bara baca ugu jiray gurigay soo degeen guriga markay soo degeen isla markii dariska dad ah ayaa sheegay uu yii saddex rag ayaa gurigaas soo degay oo dhalinyaro ah shala markay yimaadeen xalay way dibadeen maantay joogaan isla markiiba ciidamada ammaanka iyo maamulka wadajiraa tegay saddexdiina lasoo qabtay waa la xiray shacabka ayaa meeshka bixinayo shacabka oo daraysan in nabadgelyada ay ka imaanayso mataqaanaa dhankooda ay ka imaanayso in nabadgelyadu ay wanaagsanaato waa gar maxay noqdeen marka saddexdii dhalinyarada ahayd baaritaana ku socda hadda hay-adaha ammaanka gacanta ku haya baaritaana ku socda aadaa looga shakisan yahay baaritaana ku socda haddaba barnaamijka didarisayntu ma ka shaqayn karaa degmooyinka kale ee uusan weli gaarin sida degmada hurwaa guddoomiyaha degmadaasi cumar cabdulle ayaa soo dhoweeyay barnaamijkaasi boqolkiiba laba boqol boqolkiiba laba boqol buu ka shaqayn karaa waayo gurigan aan lee tegin oo meel aan lee tegin oo aanan maarata degmada ka kormeerin ma jirto meel walba way loo kormeeran taha waana tagnaa habeenkii baa batuule lagu maraa marka waxa weeyaan meel kasta iyo goob kasta iyo guri kasta ayaa u tagaa haddaba in darisayntu ay hirgasho waxaa lagama maarmaan u ah in dadka kalsooni la geliyo oo farriinta ay dowladda ka helayaan ay noqoto mid sax ah oo dhiirigelin leh dadkana ka dhaadhicin karta inay dowladnimada ay dantooda ku jirto guddoomiyaha degmada hurwaa waxa uu qiray in waxqabad badan looga baahan yahay dhinacaasi way sii yaraanaysaa amal way jirtay dibadda way sii yaraanaysaa oo dadku dee maantay waxa walba tartiib tartiib baa loo saameeyay marka arrintu waxay tahay markaa aad bay dadku soo saameeyaan waana sida sababaysa inay yaraato maaragtay dararkii iyo dhibkii waa gartay guddoomiye laakiin weli way jiraan dad aan soo sheegin dadka dhibaatada wada soo sax maaha sidaas dabcan ha dabcan ha wayo dadku dee maantay qoysaskii dhalay kuwa weli dhibka samaynaya waddanka wax ka jooga marka horyadaasi wiilkeygaa dhib sameeya ma dhahaysa duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed tarsan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabku ay ilaashadaan amnigooda waxaad arki doontaa anagu hadda ayaan abaabulka amniga waa nakii isdhexgalka bulshooyinka ka shaqaynay waa nakii ka shaqaynay tiiraayad bixinta iyo is-afidka hadda waxaan bilaabaynaa yani shacabku in uu amnigiisa ilaarsado waad arkaysaa shacabkan amnigiisuu rabaa shacabkan kalsoonidu ku qabaa dawladda kalsoonidu ku qabana waxaa kaaga mid asigu maaragtay wadankii loogu soo noqonahayo sida maaragtay ganacsigii u ballaartay sida wadankii dib loogu dhisahayo ayaad ka garanaysaa marka shacabkani dawladda kalsoonidu ku qabaa dawladda wuu rabaa dawladda waa jecelyahay dawladnimadana wax badiil u ah oo ugu dooranayo ma jiro waayahay marka barnaamijkii darisaynta eed muddo wadeen maxaa loogu fidin waayo loogu ballaadhin waayo degmooyin kale shalaydan ayaan ka hadlaynay darisayntii janti degmo waxba kama dhacaayan oo dadkii waa ogyahay guri kastaan ognahay dadka degan baan ognahay guriga number buu leeyahay haddii masal askartu dhahdo guri hebel lagu jiraa haddii la dhaho oo dadka maga degmada degan ay soo sheegaan askartu way taqaanaa guri hebel meeshuu yahay iyo dadka degan waa way way taqaanaa way tegi karaysaa marka haddana waxaan go-aan ku gaarnay in aan ballaarno arwan waxaan rabnay wakti inaan siino sababto pilot project tijaaba ahayd tijaabadii marka inaan isku saxno shantaas degmo isku saxno wixii qaladaad iyo wixii witness ka yimaada laakiin hadda maadaama ay dadkani colaadani ay ay rabaan magaaladan inay ku celiyaan laba sano ka hor siday ahayd oo dadku ay dib uga cararaan dadka hadda kusoo noqday ay dib uga cararaan oo nolosha haddan oo nolosha soo gashay magaaladan ay ay ay ku bedelaan geeri iyo maaragtay dhiig iyo burbur iyo barakac ay ku bedelaan waxaa weeye dariiq kale loo furan ma jiro shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ee degmooyinkiisa degan wax kale oo loo furan ma jiro inaan xoojino darisayntii marka taas ayaan hadda ka bilaabaynaa inaan arrintaas si xoogan uga shaqeyno waadna arki doontiin ayaamaha soo socda waxa uu ku adkaystay in magaalada muqdisho ay tahay meel ay iman karaan dadka ka imanaya qurbaha iyo gobollada kale ee dalkaba balse ay mar walba taxadar muujiyaan taxadir meel kastoo joogtid taxadir baa loo baahan yahay inaad taxadirtid waxaan rabnaa oo kale inay taxadir qabaan meelaha ay dadkani soft target bay raadsanayeen meelaha jilicsan oo dadku ay maaragtay iska baashaalaan dad aan colaad ku jirin oo ama maqaayado fafadhiya ama maqaayad ka qadaynaya ama ka cashaynahaya ayay rabaan inay qaraxyo ay la beegsadaan taas anaku waxaan kasoo saarnay hoteelada dhan warqada ayaan u qaybinay instruction aan siinayna aan leenahay ma baabuurta baarkinka gelaya waa in la qoraa nambarkiisa iyo qofka iskale i d diisa in la qoro waa in marka buug uu meesha yaalaa qofka baarkinka soo dhigtay la qorahayo iyo baabuurka taargadiisa la qorahayo qof kale la qorahayo waa in la fitishaa baabuurka intuusan soo gelin meesha in la fitisho waa in qof kastoo hoteelka soo gelahaya la fitisho dadkuna waa inay sabraan xorriyadooda waa inay ku doorsadaan marka amnigii inay ku doorsadaan waa inuusan qofka isweynin ee uusan dhihin anigo anigoo hebel amiya sababto anigoo hebel waxaa loo soo dhiibi karaa boorso ayaa lii karaa cadowga meel kastuu ku jiraa marka dadku taxadir inay qabaan anakuna taxadir inaan qabno waan ku waaninayna laakiin magaalada muqdisho haddii loo fiiriyo magaalooyinka hadda dhibaatooyin ka jiro dhan waa magaalo amni aan dhihi karnaa amnigana waxaa ka qayb qaadasha waxaa ka qayb qaata dad inay soo noqdaan marka waan ku dhiirigelinayna dadka soomaaliyeed ee dibadda jooga hadday xoola wataan iyo hadday ay ay dalxiis tegahayaanba inay magaalada muqdisho yimaadaan inay xeebtooda ku dalxiisaan in ay qarashka ka bixi lahaa wadamo kale ay gelin lahayn inay geliyaan oo shacabkooda ha ku wareegtay dhaqaalahooda ha ku wareegtay ayaan leenahay kusoo diirada magaaladiina imaada laakiin taxadir ahaada dowladda soomaaliya ayaa haddaba looga fadhiyaa inay iswaafajiso howlgalladeeda amniga kalsooni gelinta dadweynaha iyo inay guud ahaan waddanka gacanta ku qabato aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi ka hadlaysay dhinaca amniga muqdisho inoogu diyaariyay magaalada washington halkaad dhegeystaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a